diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa maanta ku dhacday qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose diyaaraddan oo dadka shacabka dhibaato ku haysay ayaa si gaara ugu dhacday aagga deegaanka farsooley ee hoostaga degmada toorotorow waxaa ku rakiban diyaaradda gantaallo ay doonaysay inay ku dhibaatayso bulshada muslimka ah balse taas uma suuro gelin oo iyadii ayaaba afka ciidda la gashay dadka deegaanka ayaana aad u soo dhoweeyey allahna uga mahadceliyey inuu soo riday diyaaraddii ee dhibaatada la maaganeed codadkoodana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah ma ahan markii ugu horraysay oo diyaarad maraykanku leeyahay ay ku soo dhacdo gobolka shabeellada hoose balse tani waxay noqonaysaa tii ugu horraysay ee xambaarta gantaallada lagu dhibaateeyo dadka rayidka ah